weli waxaad degeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay galab axada oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo i soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idindiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha heebsooca guurka oo isagu ah isma geenno asalkiisa waa arrin xadgudub ku ah xuquuqul insaanka falkii ugu dambeeyey toddobaadkan axmed mukhtaar saalax oo loo yaqaano dowlo ayaa lagu dilay haddana lagu gubay mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho kadib markii sida la sheegay wiil uu adeer u yahay uu guursaday gabar loo diidanaa arrin heebsoocaasi ku salaysan aaweed haddaba dhacdadaasi ayaa waxa ay noqotay mid guud ahaanba dadka ka wada caraysiisay waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida tiro xildhibaano ah oo arrinkaasi kaga dhex hadlay baarlamaanka shalay waxaa barnaamijka aan ku eegaynaa qoyska axmed mukhtaar axmed dowlo oo dalbaday inay heleen cadaalad cadaalad ma heli doonaan muxuuse yahay tillaabada xagga sharciga ah ee ay qaadi karaan xildhibaanada si loo soo saaro qodobo ka hortegaya hanaanka heebsooca guurka ku salaysan ugu horreyntii mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa soo dhowow haddii aan aniga su-aasha ugu horreysa ku weydiiyana bal dareenkaaga nala qeybso arrintan sida adig laftirkaaga xataa u aragtay zahra waa mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a waana idin wada salaamaya dadka khadka igula jira ee saaxiibada soomaaliyeed runtii dareenkayga waxaan la wadaagayaa dadka soomaaliyeed oo runtii muujiyey in ay ku noqotay arrintan arrin naxdin iyo argagax oo ayaga runtii u fasiray wax ka baxsan fal dambiyeedkan diinta islaamka ee aan ku dhaqanno iyo shareecada maxamediya iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed iyo kii bani aadamnimo waayo weli tan oo kale dadka soomaaliyeed ay dhici jirtay qof la dilo qof la dhaawaco qof dhac iyo waxaan abooneyn loo geysto iyo maaragtay arrimana la halmaalo laakiin eebsooc wax ku dhisan ee soomaaliya ee dhacdadan oo kale ee iyada maaragtay natiijadeeda ay noqoto waa wax hadda degaha dadka soomaaliyeed beryahan dambe aanan laga maqal maaragtay dalka maaragtay daafiisa kala duwan marka aad baan runtii arrintan ooga xumahay runtii aana la qeybsanayaa dareen ahaan dadkii soomaaliyeed ee muujiyey shucuurkooda in dadka kan ay mudan yihiin ee geystay falkan in sharciga la horgeeyo cadaaladana la horgeeyo isla markaasna ay qaataan wixii uu markaa ku maaragtay xukumo maaragtay qawaaniinta dalka u degsan iyadoo la muujinayo qof walba inuu yahay sharciga mid isaga uu ka sareeya aanu ka sareeya baarlamaankii maadaama aad ka mid tahay golihii shacabka soomaaliya bal waxaad iga warantaa ma jiraa sharci heebsooca iyo isdhexgalka bulshada cidda ka hor timaada saan oo kaleeto ama caqabad iyo dhibaato ku noqoto qabanayo ood soo saaraysaan si arrimahan looga hortago mar dambe inaysan dhicin
waxaa dastuurka soomaaliyeed qodobadiisa mid ka mid a wuu qorayaa in muwaadiniinta soomaaliyeed ay yihiin kuwa u siman dalka xuquuq ahaan jiritaan ahaan iyo mabaadi ahaanba ee aanu jirin waxa la yidhaahdo kala sarrayn islamarkaana ay reeban tahay waxa la yidhaahdo nidaamka ee discriminationka ku dhisan ama haybsooca ama waxa afka carabiga lagu yidhaahdo tamyiiz cunsuri oo intaba ka dhalan karta ciddii markaa ku xadgudubta qodobkaasi in sharciga inuu qabto maaragtay uu xusayo dastuurka marka ku-xadgudubka marka dastuurka ayaaba arrintaasi waxay ka maaragtay ay tahay qeyb in haddii ay tahayna baarlamaanka sharci u gooni oo xukuumadda hor keentay ama isaga curiyey ma jiraa maya zahra taa waana ku habboon tahay sida ay dalbanayaanba xildhibaanada dhacdada markii ay dhacday in la helo sharci si cad maaragtay ee arrintan lagula dirirayo in la helo waa lagama maarmaan maadaama haraadi ku yahay dhaqanka soomaaliyeed ee isaga uu ku yahay bar madow oo meel ay iyada cuskan tahay aanan jirin diiniyana ka hor imaanayso iyo dunyawiyan dadka soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin bal dhegaystayaasha qaar ka mid a ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkan ay qeyb uga noqdaan dad aada u tiro badan ayaa runtii aada noola soo xiriiraya si ay barnaamijkan aragtidooda uga dhiibtaan waa arrin dad badan argagax ku abuurtay haddaan bal dhegaystaha ku jira magaalada muqdisho aan aado soo dhowo walaal magacaaga iyo aragti ama su-aal waxaa qabtid
magacayga waa maxamed deeq cismaan yuusuf oo jooga muqdisho marka ugu horeyna professor dalxa iyo wariyaha c o a-da shahre cabdi axmed dhammaantiin waan idin salaama marka marka ku xigta waxaan rabaa inaan barnaamijka ayaamahan faraha bulshada iyo meel kastoo ay soomaalidu joogto ay aada u hadal hayeen inaan markaaseeto aan ka iraado waxaan aan ka iraado dhammaan dadka soomaalida meeloob ay joogeen wada aada iyo aadna qalbiyadu saameyn ugu yeeshay barnaamijkani wuxuu u jiray si dadban iyo si toosa intaba ummadda soomaalida dhexdeeda waa uu uga jiray waxaana jirta qaar kamid a sheekooyin aniga lafteyda aan la kulmay oo rag saaxiibadeeda oo aan waxa isla bara jirnay aan kala kulan aan ku kulannay oo yacni sheekooyin la xiriira barnaamijkaas oo kaleeto say u dhaceen say u dhaceen wax yar haddaad noo sheegtid mid kamid ah oo hebsooc wax ku saabsan haddee bay yihiin iyo guur
waalsahro waxaa kamid a maalin maalmaha kamid a nin saaxiibkay ah oo jaamacad markaas muqdisho jaamacadaha ku yaala mid kamid a oo aan dhiganayay arday markaas hal sana iga horreeyey oo jaamacaddana markaas dhameeyey saaxiibana aan ahayn aan maalin maalmaha kamid a kafsanay waa sheekaysanay marka wuxuu yiri ni ahow ma qabiilkee taha ma qabiilka xamaddan aan deginna u badanaa tahay isheeg macnaha soomaali ahaan anagoo isbaranayna waa u sheegay kadib ana waxaan ku yiri waa lahayaa adna ii sheeg marka waxa ugu horeeya uu ii waxeed waa niga waxaan ahay ninka kaliya oo ninka macnaha dadkan intaan fadhiya nin kaliya hadduu gabadhaada ama walaashaa soo doono aadan sii lahayn waa u didi lahayd haye su-aashaas marka uu yidhi aadaan uga naxay waana dareemay waana nin markaad sugaalay waxba aan kaaga duwaneyn soomaaliya ku luqad aad ku hadlaydaan guddiin aad tihiin wax bartay saaxiibo aan wax bartay isla markaasna xataa shaqooyinka jaamacadda lafteeda bulshanada ugu fiican ka joogay anigii waxaa isla markaas in tahay inay jirto broblem guud oo dadka qalbiyadu saameeyey marka taas horta kamid a dhacdooyinka aniga aan caadiyan la kulmo oo qof saaxiibada kamid a oo niyad jabsan aan kala kulmo marka wax maa ku dhacay isaga maxaa waxaas ku kalifay inuu ku dhaho dhacdo noocaas maa qabsatay gabar maa loo diiday ama dhibaato loogu sameeyey walaal sahar aada uma aanan sii wareysan oo markii dhacdaas uu ii sheegay aada niyadeyda aada u ka waxaan xoogaa ka gaabsaday inaan qof sidaa u niyad jabsan aan su-aalo sii weydiiyo waxba aadan ka qaban karin marka inaan ka gaabsado intaasaan kusoo koobaan go-aansaday waana la kaftan waxaan ku yidhi walaal waa macquul laakiin dadka ismid maahan aniga walaashay waad guursan kartaa gabadhigana waad guursan kartaa cid kaaga haboon aan siinaa sii lahaan lama arko waxaas waa wax bulshada dhexdeeda ku abuuran marka hore uga soco go ahead ayaan ku idhi laakiin waxaan dareemaa qof kasta oo soomaaliya marka xaqiiqda dhabta oo jirta laga hadlo qof kastaoo soomaaliya waxaa dhacda in barnaamijka haybsoocidda adlisti waxay ka bilowdaan guriga in ay guriga kasoo bilowdo ilmaha waalidahaan waalid ahaan ay ku aabiyaan oo loo sheego kuwaana in dadkaas aan la guursan karin dhaqankoodu uu kala fog yahay iyo wax lamid a kuwa kaleetana niyadooda la dilo oo ayagana loo sheego inaysan dad qabaa'ilo koogan guursan karin inaysan heerkaas gaari karin marka barnaamijkan waxaan anigu qabaa basically wuxuu ka hadlaysan yahay barbaarinta ama habka marka horeetabad ummadda loo barbaariyey waad waad mahadsanta walaalkay waktiga aada igu yar dhegaystayaal aada u tiro badanna barnaamijka way rabaa inay ka qayb galaan aad baan kaaga mahad celinaya waktigaa aragti ayuu soo jeeday dhegaystahaasi nagala soo xiriiray dhinaca magaalada muqdisho dhegaysto kale ayaa khadka dhinaca dalalka yurub mid kamid a ku jiro ma garan karo walaal soo dhowo magacaaga iyo aragtidaada magacaygu waa cabdikaafi maxamuud waan qashe waxaan joogaa magaalada stockholm waddanka sweden waxaan rabay inaan ka hadlo arrintan ku saabsan ee ka dhacday muqdisho ee runtii muuriyada aadka u badan nagu reebtay haddii aan ahay dadka soomaaliyeed runtii waxaan dareemeynaa in dadkii soomaaliyeed qaab walba maanta ay u dhibaateysan yihiin waxaan ognahay in maanta soomaaliya oo xaaladaas dhibaatada badan ku jirta in haddana anaga dhexdeenii aan heebsoc isku sameyno oo dhibaato intaas la eg aan isu geysano runtii waa nasiib darro aada u weyn iyadoo maanta adduunyada casriga labada kun iyo sideed iyo tobanka lagu jiro weliba marka marka koowaad waxaan rabaa runtii inaan u tacsiyeyo halkaan tacsiyeyo anigu firdadan ka faa'iideysanaya dadkii soomaaliyeed ee dhibtaa la gaarsiiyey ehelkiisa waxaan rabaa inaan dhaho walaal samar iman allah naga siiyo tan labaad oo aan raba inaan ka hadlo waxay tahay in dadka ehelka ah ee ninkaa dhibka loo geystay ay helaan cadaalad rasmi ah taasna waxaan uga fadhinaa dowladda soomaaliya iyo laamaha amniga in dadkii qofka dembiga jariimada ah u geystay maxkamad lasoo taago weliba dadka soomaaliya dhammaantood indhahooda oo arkayaan in maxkamad lasoo taago islamarkaana lagu qaado dembigii uu galay maanta haddaan nahay soomaali uma baahnin inaan dhexdeena tafaraaruq iyo mataqaanaa iisheeg heebsooc sameyno waxaan u baahannaha inaan galabka isqabsano inaan dowladnimadeena taageerno si aan wadankeena guul ugu garno runtii waxaan wada ogsoonnahay ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allahi atqaakum maanta qof qof ka sharaf badan ma jirto dadka ilaahay uu abuura oo dhan way siman yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa in dadkii ka dambeeyey arrintaas jariimada ah ee foosha xun in lasoo taago maxkamad weliba dadka soomaaliyeed dhammaan meel ay indhahooda ka wada arki karaan profesorkana aad ayaan usalaamaya waana mahadsantihi bada v o a professor maxamed cumar dalxa waxaa jirta in qof nolosha lagu gubay la dilay dhib aada u xoogan loo geystay ilmihiisa oo dhowr iyo toban ah ay la korayaan maskaxdoodana ay kusoo noqnoqonayso dhibaatada loo geysta aabahood waalidkiis walaalihiis dadkii ehelkiisa ahaan ay arkayaan xadmiga dhibaatada intaas laeg loo geystay allah u raxmade axmed mukhtaar saalax marka bal waxaad iiga warantaa dowladda cadaalad ayay ehelada wiilkan dalbanayaan oo ay dalbadeen marka maxaa ilaa iyo haddeer dowladda ay haysaa zaara waa maadsan tahay kolley hay-adaha amniga sida booliska oo hadda ay iyaga soo bandhigayaan si booliska iyo maaragtay saraakiisha sarsare waxay caddeeyeen inay dad usoo qabqabteen oo arrintaasi maxkamad iyo sharci iyo cadaaladaba la horkeeni doono dadkii saldafiyadka geystay marka waxaa laga dhowrayo waa in ay arrintaasi ka dhabeeyaan xaqiiqadan ay arkaan guud ahaan dadka soomaaliyeed tallaabada dawladdu ay qaadi doontana ay tahay mid ay ku imtixaanan tahay oo sida iyada ay cadaaladda iyo ay uga tala bixiyaan ama ay uga jawaabaan dhacdadan ka yaabisay guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waxaan ka dhul sugnaaba waa iyaga ee hadda kiiskana gacanta ku haya waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhawo walaalkiis marka labaad waxaa la yidhahdaa qofkii camalkiisa uu dib dhigo nasabkiisa ma horumariyo ilbaxnimo haddaad maqasho ilbaxnimada waa islaamka gabdhihii soomaaliyeed waqti xaadirkan la joogo waad og tahay iska daa islaam gudihiisa ad ka hadlaysaay gaalaa qabto ama ha caddaadaana ama ha madoobaadaano xaqiiqda jirtana waxay tahay nidaamkan waxaa gundhig u ah waxa la dhaho four point five afar dhibic shan markii dadka loogu wax loogu qeybiyey dad waxma kasta waxaa la tusay in dadkii kala sarreyn ay jirto qofna uu sarreeyo qofna uu hooseeyo midaas waa midaas midda labaad waxay tahay meeshii waa taqaanaa cadaalad kama jirto waxyaabahan foosxon afar labaatan saac ay dhacaan ama qabiil ha ku salaysnaadaano ama waxay ku salaysa waxay rabaan ku salaysnaa waxba cid kama soo qabato waa lasoo qabanayo waa lasoo hadda profesorka wuxuu dhahaya waxay dhaheen in laamaha ammaanka ay sheegeen dad ay uxirxireen waa sidii sheekadii cabaas sidiisii ku dambeyn doontaa halkaasay malaha ku biishoban doontaa ayadoon qof loo maxkamadeyna malaha lagu kala bixi doona waa xaqiiq jirta iranow ma garan kara dadka xilligan halkaas maraayo gabaruu naga shukaansaday ama adigi la dhihi lahaa maanta gabar baa la qasbay wax bay ahaan lahayd laakiin waxaa la marayaa dunidii kale hadda ka jirta islaamnimadii wanaag hadii la xushmeyni waayey waxay ahayd haddana bal dunidan casriga ee dimuquraadiyada in lala jaan qaado oo qaabka ay wax u socdaan adduunyada qaabkay hadda joogto loola dhaqmay malaha oo dimuquraadiyadan la xushmey ahayd marka kolley walaahi ma garan karo mana muuqato dhamaad waa endless road wadda aan dhamaad lahayn waayo oo wax iska sii socon doono si ay u muuqato aad baad umahadsan tahay waktigaaga ya adaa mudan waaya profesor dalxa maxaad ka leedahay aragtida iyo dadka dareenka ay muujinayaan
way ku mahadsan yihiin maxaa yeelay shucuur waxaa ka muuqata soomaalidimo dhab ah oo ay damaqashadoodu ay ka turjumayso in waxa iyaga ay ka gubanayaan inay tahay dad soomaaliyeed oo iyaga la-ayni ah inay iyagu ay noqdaan dad macsi lagu takooro yacni shakliga eebe ee iyaga uu abuuray rabbiga subxaanahu watacaala maaragtay isaga uu gartay mujtamaca qeybta ay kaga jiri karaan ama lagu daciifsado maxay keeni karaan oo kudigyadaasi horay kuwa loo meelmariyey ay iska ahaayeen waktiyadii loo malaynaya inay wadanka fawda ay ka jirtay looma ooye iyo looma araare ee la iska dhihi jiray ee siyaasadowdayna markii dambane four point five hadda ay tilmaamayaan ee dad ilaahay kaamil ka dhigay in bar ayay dadka ka yihiin bulshada ee iyadana lagu sharciyeeyey umuurahaas oo dhan way iska noqon kartaa laakiin ceybsoocani waa wax wakti oo maaragtay jahiliyada kasoo jeeday ee qolo weliba iyada meesha ay joogto ay ku nooshahay bii-adeeda ee iyada siday isu aragto oo bulshada soomaaliyeed kale ee iyada ay uhaysatay inay ama ay kaga sarreyso ama ay kaga awood badan tahay ama ay kaga dadnimo fiican tahay sida soomaalidu ay tiraahdo diinka qolofta ka sarreysa cirkuu u maleeyaa midba midka kale markuu iscajabiyeyna ee iska ahayd maahmaadii gabadhii carbeed ee sidaas oo kale annagaa idinka fiicani annagaa idinka fiican ee iyada kaga jawaabtay lafataatin biabiha mucjaba gabar weliba awowaheeda maaragtay aabaheeda ayaa iyada ee ugu maartay jira ama ugu sarreeya cajabgeliya ha marka waxaani waa dhaqan hara- haraadi ah oo idinkaba aada wadeen oo yani kuurs maaragtay ilma leeyahaydiiba dadka soomaaliyeed loo baahan yahay iyo culamaa udiin weliba ayaga ee waajib uu ka saaran yahay ee ilaahay qur-aankiisana ku cadeeyey laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum qoomna yuusan qoomka kale ku jeesjeesin oo ama xaqirin inay ka fadli badan yihiin ee iyaga ay ka fiican yihiin baa dhici karta ama rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee dadku waa wada siman yihiin sida shanlada jirkeeda ay u siman yihiin ee adiiskaasi ee day dad muslim ee meesha ay yihiin ayaga ay ogaadaan iyo ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan kuwa ka alla cabsiga waa alla cabsiga maaragtay eelka u noqday ee waxaa meesha ay ka maqan tahay kaalin mug leh oo culimo iskale waxgarad iskale waxaani waxaa soo jideeyey niman juhalo ah marka dadkii la rabay inay ka hortagaan ama inay baabi'iyaan way ka gaabiyeen baa qabaa aniga dhaqan ahaan inaha waayahay dhegeysto kale ayaa dhinaca magaalada muqdisho uga jirto waa gabar soo dhowow muno n kusoo dhowow barnaamijkeena bal aragti ahaan waxaa ku jira eh, barnaamijkana marti igu ah professor maxamed cumar dalxa waxaad weydiin lahayd ee waa mahadsan tahay dhegeystayaasha v o a iyo xildhibaanka iyo zahra ee runtii horta arrintan waa arrin aad u xanuun badan markii la fiiriyo marxaladaha wadanku uu soo maray maanta meesha aan marayno ee way jirtaa heebsoocan aaduu runtii noo dankinaya innaga dhalinyaradii magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliyaan nahay inaan maqalno oo dhagaheena kusoo dhacaan oo indhaheena ku aragno in qof soomaaliya oo shahaadanayo oo walaalkay ah ee loo habsooco haddana la dilo la dilka oo haddana lasii gubo marxalad adagaan maraynaa maanta marxalad ka murugo badan runtii aniga ma malaynayo inay ila kulanto shaksiyan mar xildhibaanku waxaan rabaa arrintan arrin u baahan ma ahan oo keliya in media looga hadlo arrintan waxay u baahan tahay arrin sharciyan sharciga oo isaga uu ka mid yahay arrimo sharciya oo adag oo qaynuuna laga soo saaray ku maxay noo hayaan xildhibaan xildhibaanka iyo xildhibaanada kalente oo ummadda soomaaliyeed ay ku qanci kartaa arrintan heebsooca iyo weliba ciqaabahan cusub ee aadka usoo badanayo runtii xildhibaanku wuxuu ka mid yahay xildhibaan dadkan la dhibaateeyey iyo dadka wax dhibaateeyanaba dadka mas-uuliyadooda ahayuu ka mid yahay oo Waaya.
xildhibaanada dowladda ka mid ah arrintan waxa waaye arrin runtii loo baahan yahay in bulsho ahaan inkastoo aan oganahay in culimmada soomaaliyeed ay doorkooda ka gaabiyeen ma jirto madaaris maanta looga hadlo xadgudubyada bini aadamka isu geysta xuquuqaadkoodii ma jiro ma jiro kulamo ay ka qabtaan oo ay ugu soo bandhigaan dhibaatooyinka dadkan laga gooyo bas only waxay ka hadlaan markii gabar ay heesayso qaawan tahay iyo waxyaabo yaryar oo minor aho qofka biniaadamka ama ummadda mar dambe laga suuli karo muno waa mahadsan marka tahay maadaama aysan jirin doorkii bulsho Mhm.
oo culimo iyo kii bulshaba uusan maxay xildhibaanada soomaaliyeed u hayaan bulshadan la dhibaateynayo xildhibaanka su-aashaasaa rabaa inaan weydiiyo waaya professor dalxa waa ku mahadsan tahay su-aashaada dowladda eh, soomaaliyeedna way maqlaysaa meel kastoo ay joogto oo maaragtay inay Way.
ayada waxaan ay u baahan yihiin in nidaam dastuuri ah oo dowladda lagu dhaqmo xaqiraada ee ka muuqata four point five kane ee shalay la yidhi xal baa lagu raadinayaa ee xaq maaha xaq darro meel ayada lagu sharciyeeyeyna in xal aanan ka imaanaynin awalna waa la wada ogaa balse maanta hadda wixii hore khasag waxa hadda yaalla waa wax noo wada taal shacbiga soomaaliyeed oo gundhiga u ah isaga inay ka timaado oo guriga laga soo bilaabo sida saaxiib khadka ku jira horeyba oo uu sheegay oo tarbiyada lasoo tuso wiilka soomaaliyeed iyo Waaya.
gabadha soomaaliyeed maaragtay oo ayada ay kusoo ababaan inaanan jirin wax la yidhaahdo cunsuriyad ama discrimination ama kala sarrayn waayo qofku wuxuu uga sarrayn karo keliya hadduuba muslimnimo aaminsan yahay ay tahay alla ka cabsi oo aakhirana nin walba camalkiisa ka horeeyo oo anaa reer hebel ah iyo anagaa reer he- aada igu yar n soo dhowow aragtidaada su-aashaada iyo waxaa qabtid waa nala wadaagi kartaa walaal sahra magacay waa cabdirasaaq cali yuusuf jooga magaalada colombos ee gobolka ohio ee waddanka maraykanka waan ku salaamaya adiga dhegeystayaashaadaba iyo iyo professor dalxa aragtideeda ku aadan dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday magaalada muqdisho runtii dareenkayga ma cabiri karo waa arrin aan ka naxay oo xun oo aan la soo dhaweyneyn qof bila aadana oo damiir lehna oo ku raxayn dadkan dadka laynaya dadka nool gubaya ee iimaanka haddana sheeganaya muslimiinta sheeganaya soomaalida sheeganaya waxaan u malaynayaa daroonkoodu dad usan damqanay weeye runtii waa arrin aan ka xumahay waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya iyo iyo xildhibaanada marka haddii reform lagu sameynayo dastuurka in lagu daro arrin lala lagala lagula xisaabtamayo dadka waxa sameynaya dadkan bulshadan soomaaliyeed ee la dhaqan nagu dhaqanka ah ee afka la wadaago ee soomaalida la yahay ee haddana la faquuqayo waa arrin aan loo dulqaadan karayn waxaan la yaabanaa su-aasha aan mar walba isweydiiye waxay tahay oo profesor waxaan weydiinayaa maxaa hortaagan goyaanka soomaaliyeed ee iyagu isku faraxsan ee isdoontay ee iscalmaday in isu diido maxaa hortaagan waad mahadsan tahay cabdirasaaq aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga waa maxamed alwi oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan rabay intaan su-aasha la gaarin profesorka aan weydiinayo inaan ka hormariyo xoogaa yar oo hordhac ah soomaalida dhammaan waxaan kula talin lahaa horta guurkan heebsooca ku salaysan in la joojiyo maadaama ummad muslim aan ahnayo inaan allah ka baqno kana fogaano ficilka foosh xun si wada jirna u suulino labadii qof ee guur heshiis xalaal ah galana in laisku guuriyo su-aashaydu waxay tahay ugu horeyn horta maxaa keenay inta koor soomaalida dhexdeeda ah dhaco goormaysa arrinkan bilaabatay sideese looga gudbi karaa dhaqankan soo jireenka ah jiilka cusubna looga badbaadin karaa mase dhici kartaa dadka la haybsooco in ayaga laftooda ay sii haybsoocaan gaar adigana aadan kuga mahad celina walaa waayo aada baad umahadsan tahay runtii horta waxaa shalay daraad ee bilowday mahasaan horeyna u sheegay mar gobonimo doonkii raggii ku caanbaxay ee hadda maanta dadka la eebsooco markaa israel-ka adi aada fiirisid number culus ayaa waxay ku leeyihiin marka la fiiriyo yacni keenistiis iyo xorriyaddii dalka saddex iyo tobanka dhalinyaro ee caanka ahay marka waxyaabaha hadda eeayaga ee lagu eebsoocayo dadka in meesha laga heli karo astaan qurux badan ee ayay ku qiimaysan yihiin marka taariikh dhaba ee ummadda loo qoro ee loo sheego laakiin haddana nin kamid ahaa ee raggii israailka ee aada magaca ugu lahaa ayaa jawhar waxaa laga hayaa murti gabar sidan oo kale ee asaga intuu doontay ee loo diiday laakiin dhibkaan aanan ayaa waxa uu yiri baa la yiri ibilkayga maa giiran gaalmaan ahaa aniga isma guursahaynadiiyaa iga sii go-aynin ma garatay waa wax cuqdad maaragtay qof gabar iyo wiil ayaga isdoortay ee nin wuxuu dheer yahay iyo dadnimo iyo diin ee waxa uu asaga maanta ee uu ku faani karo oo dhoobo gaar ah laga soo abuuray ama cowkab kale oo another planet ayaa aniga aan ka imid adigan ku kale aanan qiri karin ama aakhiran ballanqaad ka haystaayo anoo reer hebel ah adiga waan kaaga fiicanayo jannada nasabkaygaan ku tagayaa adigase meeshaan ka geli doono adiga meel ka hoosaad degaysaa aanan meel asaga uu ka akrinaya aanan jirin inuu iska samaystay taariikh awaawi ah ee beri laga yaabo asaga iyo kan uu xaqirayo hadda isla wada tagaan waddan kan ugu dhow ee carbeed in labadooda isku siin loo xaqirayo oo midabkooda oo loo fiirin karo ee dhici karto ama hadduu yurub tagane iyo haddii wadamo kale tagan ee aragga ayaga ee ilaahay uu u abuuray ee u dhaliyay ee hadduu asaga qurxoon yahay iyo hadduu asaga isku midab yihiinba ee adduunka uu kasoo qaadan karo fikir inaanan waxa jirin la yidhaahdo maaragtay ee heebsooc ee dad u gaarsan ee ninba meesha uu joogo asaga uu ku yahay boqor ama isaga uu yahay ninka ugu sarreeyo ama meesha uu yahay ninka joogo ninka isaga cid kale ee aanan ka daba hadli karin marka dhaqan khaldamay iyo qab oo sidaan kuu sheegayba diinka nin walba maaragtay qolofta ka sarraysa sida la yidhaahdo ayuu cirka u moodaa ayaa dhaqan soo jireen ah ee sidaa ninka uu ku marin habaabay su-aasha ugu dambeysaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waktiga aada igu yar waad mahadsan tahay xildhibaane laakiin waxaan jeclaan lahaa su-aasha ugu dambeysa inaan aniga ku weydiiyo bal maadaama reerka reer axmed mukhtaar saalax ay codsadeen in cadaaladda la hor keeno ciddi ka dambeysay falkan ay cadaalad ka helaan adinka xildhibaanada baarlamaanka ah keliya maahan inaad ku hadlaysaan qolada baaritaanada wado iyo iyoiyo booliiska iyo wix la halmaala ma ma u dagaalamaysaan in cadaalada qoyskan ay helaan aada iyo aad way naga go-an tahay dareenka xildhibaanadana kolleyba maanta inkastoo aan dood furan laga yeelan haddana intii hadashay iyo in kale ee guuxoodii ee runtii weli taagan ayaa waxaa la rajaynayaa guddiyada baarlamanka oo cadaaladda uu ku jiro oo amniga ay ku jiraan oo difaaca uu ku jiro xuquuqul insaanka arrimaha bulshada labada aqal weliba aqalka sare iyo golaha shacabka inay iska kaashan doonaan waat falalka noocan oo kale haddaan laga gudbinna inay soomalinimada ee iyada halis ay ku noqon karto dadka ee iyada taasa daran ee awoodda loo sheeganayana inaysan dowladnimada isku halayn karin ay u baahnaan doonaan protection taas ayaa ay tegaysaa laakiin sharciga inay ayaga ay ku sidaan ee dowladda soomaaliyeedna ay fusto in waddanka dowladda ay ka jirto dadkana ay wada siman yihiin sharciga hortiisa ayaa looga fadhiyaa guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay arrinta heebsooca guurka oo toddobaadkan oo qofkii ugu dambeeyey ee lagu dilay haddana lagu gubay uu noqday axmed mukhtaar saalax axmed doolo oo ahaa nin ku lahaa garaash magaalada muqdisho dhowr iyo toban ilmoodna ka tegey kadib markii loola xiriiriyey fal guur ah oo dhex maray wiil asaga uu adeer u yahay iyo sidoo kale gabar kale oo ay daris wada ahaayeen arrinkaasi oo ku salaysan hanaanka heebsooca guurka oo muddo aad u dheerba ka soo dhex jirtay soomaalida dhexdeeda barnaamijkiina waa naga intaa waxaan u mahadcelinayaa ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyo sidoo kaleeto profesor maxamed cumar dalxa oo marti iigu ahaa intaynu mar kale kulmi doona se nabad gelyo